xuseenow waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda v o a-ga iyo guud ahaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee dhegeysanaya wareysiga ama ku taxan idaacadda runtii waa mas-uuliyad culus waaye waxay waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laiga soo doorto igu aaminay inaan ku matalo siddeetan iyo toddobada xubnood ee uu gobolku leeyahay qofkii u matali lahaa inaan ka noqdo waa mid laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aan aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto oo ah hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin iyo haddii kalaba dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soo galootiga ah waxay kaa rajeynayaan in aad u noqotid cod marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culeysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay marka taas un baan hadda dareenkeeda iyo culeyskeeda uu igu noqonayaa sharif inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda edmonton decor haddana waxaad tahay xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya marka laga hadlayo gobolka albeerta marka soomaalida gobolka albeerta maxay uga dhigan tahay guushaada tobankii sano ugu dambeysay xuseen soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxaya qof soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahda qof la doorto ama ama ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka ama ha noqoto midda dhexe oo doorashadeeda uu shalay ahaa ama midda federaalka ha noqoto intaba dad soomaaliyeed baa ka qeybgalaya oon suuragal noqonin taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ahoo matali kara dadka soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qowmadayaha madowga ah kuwooda ugu badan inay kamid ka yihiin haddaysan iyagu ahayn marka waxay uga dhigan tahay runtii guul soddon sano iyo ka badan ama afartamey sana ay gobolka degan yihiin waana markii ugu horeysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka soomaalida ah uu la doorto xalayna goobta codtirinta lagu daawanayay tirinta codadka runtii aada bay uga soo qeyb galeen oo ay ka muuqanaysay farxadda iyo iyo siday ugu riyaaqsan yihiin maxaa la yidhahdaa natiijada doorashada iyo in qof soomaaliyeed uu noqdo mid ka mid ah xildhibaanada gobolka
waa tahay dabcan xisbiga u c p ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan sagaal iyo afartan kursi ah halka xisbigiina n d p uu helay sideed iyo soddon kursi waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka albeerta maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aada culayska ku saaraysaan dowladda dowladda waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha waxaa horyaala arrimaha maxaa la yihahda caafimaadka waxaa horyaala arrimaha tacliinta waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahda dhaqan dhaqaale iyo iyo daryeelkii caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidka iyo wixii ka dambeeyey dhinaca tacliinta iskuuladii kalaasyadii oo aada iyo aada u ballaartay oo aan maxaa la yidhaahdaa talada macalimiintu ay yar tahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay codol badan nagu siiyeen iyo iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safetyga oo soo badanayay beryahan dambe ama qaabkii amniga iyo iyo iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo ay runtii waa waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda waxaan isleeyahay xisbiga n d p du runtii waa cadaadis iyo bareshar badan buu ku saari doona dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan ugu dambeyntii shariif waxaa jira dhalinyaro soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo kaa horreeyey maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd soomaalida rabtaa in ay u tartamaan yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu ka wuu iska sharaxi karaa laakiin waxaa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad aada ku guuleysid fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasi loo kala leeyahay way kala duwan tahay marka waa factor aada iyo aada muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo midada kalena hadal dadkii ka qeyb qaatay doorashooyinkii hore anugu runtii dad soomaaliyeed waxaa jira gobollo kale laga soo doorto oo aan aan ra'yigoodii iyo taladoodii aan la wadaagayay oo aan wax ka dhegeysanayay si aan waxyaabaha bitfallska ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay iyaga inaysan sidoo kale iga dhacin marka sidoo kale aniguna waxaa waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay tambeenkii ololihii hadda sanadkii lasoo dhaafay aan ku jirnay waa waan kala qeyb qaadan karaa waana dhiirka gelinaya arrintu inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolku gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto inay qeyb weyn ka qaataan